wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland waxay ka daafurtay wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado shirka waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona odayaasha dhaqanka si guud ay si wadajir ah baaq nabadeed ugu direen beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado waxaa loo baahan yahay inuu ahaado ugaas umadeed us ummadda ka dhexeeya wiilkiisa iyo wiilka soomaaliga inuu wax u saman yihiin aniga af waxaad lagama dhowro haatan ka horaan ka hadlay dhowr jeer waxaan raalli ka ahay dagaalka in la joojiyo joojiya dagaalkan idin leeyahy saddexda beelood oo carabka lagu dhuftay beesha reer xasan beesha gabaaweyn iyo beelaha macallin weyne oo la tilmaamahayo dagaalka joojiya afcad baan hore idinkugu niri dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho dagaalka raalli kama nihin wiilasha iyadaa ku dhammaanhayo wiilka soomaali oo dhintay wiilka iyaga weyn dagaalka dadka isku haya waa reer jubbaley dagaalkaas raalli kama nihin boqolkiiba boqol dagaalka hala joojiyaan leen raalli kama nihin waa habaaraynaa qolada wadda hadday joojin waayaan waa habaaraynaa hadday kuwaan kaleeta ama reer xasanka ama gabaaweyn oo waa isla jiraan laleeyahy hadday joojin waayaan waa noo habaaraynaa insha allah ilaahay baa idinka sarreeya ilaahay baa idin abuurtay war islaan haddaad tihiin oo dad islaan aho waa inaad allay nabadda qaadataan magaca ilaahay waa inaad qaadataan caqiidada islaamka waa inaad qaadataan dhanka kale afhayeenka salaadiinta jubbaland ugaas cumar xiirey ayaa soo xiray kulanka isagoona dardaaran ku aadan nabadeynta ka jeediyey shirkaasi waxaan leenahay intii horey u dhimatay iyo intii hadda go'aankii aan soo saarnay halkaan ka dambeeyey wixii dhintayba allah u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha ugooga dhigo mar labaad waa ka hadlaynaa waxaana leenahay kala tegi maysaan kala guuri maysaan adduunka idinku ma iidan doorannin halkaa inaad ku noolaataan ilaahay baa idiin dooran ummad walbaoo meel deggan diin kasta ha haysato ilaahayga koonka abuuray baa u dooray inay halkaa ku wada noolaadaan waxaan leenahay kuwa dabka hurin hayow aan raalliga ka ahayn ummaddaa inay walaalahee wada noolaan jirtay ee ayaya aysinkaah ee isku daaqaah ee isku dalkaah ee isku dawdaah ee isku diintaah kuwa ka dhex raadin hayay inay isdilaano godka labada mitirana way kaaga horaysaa adduunkana waad ku arkaysaa wallaahdan wax faa'iidaa ka helayn idinka waxaan idan leeyahay ma kala guuraysaan ma kala tegaysaan ma webiyaal iyo badaha idan dhex mari anaa jawaabahaya waa mayow ilaahaygiinna u noqda idan abuurtay haddaad islaam tihiin oo waxaad sheeganaysaan ay idinka run tahay carruurta iyo maatida aad ku tubanaysaan ee wax dembiga aan lahayn iyo dabka aad urinaysaan ka daaya